gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan cabdirashiid maxamuud riiraac ayaa waraysi uu siiyey v o e da kaga hadlay sida ay guud ahaan doorashadu uga bilaabatay ugana socoto somalilan waxa uu magaalada hargeysa ugu waramay wariyahayaga khadar maxamed cakulle bismillahi raxmaan raxiim runtii goobuhu dee waxay furmeen wakhtigii sharcigu asteeyey oo ahayd toddobada subaxnimo inay furmaan lixdana ay yimaadaan shaqaalaha goobta oo ay saacadda ah iyagu hagaajistaan goobtooda iyo shaqadooda iyo kiyugooda iyo isu soo dhammaadkooda marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh bay ku bilaabantay kiyuga laysku ixtiraamayey codka laysku ixtiraamayey waayeelka la ixtiraamayey mudanka la siinayey jiniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uuliin yihiinba sidaa darteed ilaahay baanu uga mahadnaqaynaa shacabka somalilanna waa ku ammaanan yahay sida ay ugu soo diyaargaroobeen codka iyo sida nidaam kale ee ay runtii codkooda u dhiibteen waa si fiicanna waa loogu soo baxay waxaanu ognahay ilaa hadda in ay si wanaagsan u socdaan dhammaan goobuhu goobo yaryar oo kooban oo meelaha miyiga ahay already waa dhammaadeen codkii loogu talagalayna waa la dhiibtay siduu u dhammaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin gudoomiya waa markii ugu horreysay dad milyan iyo laba boqol ku dhow ay codkooda bixinayaan waa tiradii ugu badnaydee codkooda dhiibata ama kaarka codbixinta sharciyan haysatay culays ma ahayd markaad eegtaan saaka xilligeynu kala farsamo ahaan culays ma lahayn runtii waana wanaagsanayd diyaargarowgeeduna waa fiicnaa laakiin dee culays waxay ku haysay shacabkaa runtii usoo diyaargaroobay dee kayuga dheer galay anagu commishan ahaan dee waanu u diyaargarownay oo koobaha waanu jejebinay anagoo u turayna dadka iyaga iyo shacabku inuu codkiisa dhiiban karo ama aan kayugu ku dheeraan goobuhu afar boqol iyo konton bay ahaayeen average inta loo xadeeyey goob walba codbixiye inay ka codayso marka runtii waa waa dee lama dafiri karo culays shacabka dee way ku leedahay afar boqol iyo konton qof oo kayuu galay waqti bay ku qaadanaysay laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin dad samir leh oo ogol oo ma garanaysaa inay codeeyaan oo magacooda iyo dalkooda iyo maamuuskoodaba kor u qaadaan ayay runtii shacabku ahaayeen marka aad baan uga mahadnaqaynaa su-aal kale haddaan kuweydiiyo meelo badan baan hargeyso maray ilaa iyo toddobadii saaka goobo khayriyeed oo dhow oo ilaa laba saddexa waxaay dadka qaar tilmaamayeen in magacyada goobihii laga filayey dadki markay yimaadeen matalan keebaa ku qoran deedna qof khadar la ilaa ama khadra ayaa imanaya inay waayayeen marka taa ka waran
waxayla tahay taas runtii ma badna mana mana mana anagu mana hayno runtii wax sidaas qof dee la waayey laakiin waxaa jirta system cusub baynu gallay oo runtii aan hore somalilan loo geli jirin oo arrin la yidhaaho goobedel iyo kaar bedel ayaa dhacay marka dadkeennu had iyo jeer waxbay dee marmar iska hawl yaraystaan oo waxaa iska dhacday dad kaararkoodii iyagoo aan qaadan lix iyo tobankii haddana goobaha yimi oo yidhi kaarkiiba iga lumaye halay bedelo marka dadkaa waxaa ku dhacday markii dambena kaarkii markii la qaado waayey in dee kaarka systemka laga saaro qaarkood oo mar haddii qofku qaadan waayo liiska codaynta waa laga reebaa ila cidima qaadane
marka dadka macnada waxa kumay jirin milyan iyo boqol iyo dhowr iyo lixdankii kun kumay kumay jirin waa dadkii markii hore aan hordhici kusoo saaray markii kaarkoodii halka laga helayna waa laga saaray iyaguna warqadii baa la siiyey kaar bedelka ahayd in kaarkii ka lumay marka arrintaasu dee afraad aada u yaroo aan badnayn ayaa gobolada ay kaga dhacday waana dad runtii cilada iyagu lahaa sababto hawey qofkii markuu yidhi waa la rumaystay kaarkii wuu iga lumay shahaada la siiyey kaarkiisiina commishonkuu yaalay commisshonkiina kaarkii uu hayay systemku ka saaray marka isdhaafkaasa halkaas ka yimi qof dadka la waayey midmidhka ahi waa dad majority ay sidaa ugu dhacday wixii kale ee farsamo yare cilada way jirtay xaqii meelo dhowr qof laga waayey kuwaa markiiba waa la saxay markii ay noo timiba magacyadoodii waa la geliyey systemkii baa dib loo eegay magacyadoodii waa la saxay wax aada u yarna way ahayn gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan cabdirashiid maxamuud riiraac oo u waramayay khadar maxamed cakulle